bismillaahi raxmaan raxiim hamiin faylaqayaray a ka dhowaada warkan hamiinnimo qodobada anka dorkrong ee hamiinnimaadan idaacadda warsansiing hayton weyba ku mid ahaa maxkamadda ciidamada qalabkoodiya weybayageeko xukuno shaldaban gariday reglan haysidii dambiya kulananku ka hadalaya amniga magaalada baydhabo weyba ku dhigaya degmadan baydhaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weyba uuse la kulmaya hay-ado ammaanka usona weydi meeliyo marahayan casirinta amniga caasimada dhaawacyana weyba laku qaaday magaalada muqdisho qaramada midoobeya weybaya si kululanku hadalay qaraxii kudhii degmada wadajira kooxo fanaaniin een weybayo geeka hadeerana caasimada soomaaliya ee muqdisho akhbaaraadka dhinaanka dhugunsudyaal weybaa ku mid ahaa qofkii lahay dhaxalka boqortooyada sacuudi oo la dugday kumanaan yeela ka waxyeelay koonga dalka afrikada dhexe umar kaleed uuse dagaalku qaraxi iyo weliba loolanku teegan hawada suuriya
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidyaal hamiin fayla hamiinamo arbaae uu khamiisnaha gala hayta taarigdan iyo ka eedanta labaatii kowda bilo lixaad juun sanadka lamada kun tun iyo toddobada ka dhowaada warkiyo bisanga maxkamadda ciidamada qalabka wadiya weybaya geeka xukuna shalduban kariday reglan haysidii dambiya weybana geeka maxkamadii xukuntay sida qof oo lama laka xukumi habsidaayin kan kalena laka xukumi dila waa koo cabduqaadir maxamed nuur warcadda oo faahfaahinta warkamin haya shan iyo tobankii bishan ayay ahayd xilli haweena sheekh madeer sheekh madgaam isagoo ku tukanayay salaada taraawiixda masaajid ku yaala bartamaha magaalada baydhaba ayaa kooxo huwaysan ay ku dhex dileen masaajidka gudihiisa saddexdan dhallinyaro ayaa ciidamada u soo qabteen in falka dilkaasi ay ka dambeeyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay maalintii shalay u fadhiisatay dhegaysiga dacwadda ee deersanayaasha saddexda qof inay dilka geysteen dhegaysi kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun ku riday saddexda eedaysane iyadoona mid ka mid ah ay ku xukuntay dil doogasha labada kana ay ku xukuntay xabsi daayin ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali shuute ayaa ku dhawaaqaya xukunka ay maxkamadda riday dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed aadan cali boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana uu laba xabad ku dhiftay sheekh madeer madgaab aliyow oo ku jira salaada taraawiixda dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo efon ah markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane soomow cali aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah hawshaasna uu gacan ku siiyey xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab markay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay soo qabteen eedaysanaha koowaad boorow uuna u sheegay inuu asaga gacantiisa ku dilay marxuumka gurigiisana ay ka soo qaadeen bistoolad makaarof ah iyo bambo efon ah sidoo kale waxay sheegeen maraggu in eedaysanaha labaad ilka case ay ka soo qaadeen gurigiisa hal bastoolad oo makaarof ah waxay sheegeen maraggu in labada eedaysane ay u sheegeen in uu la shaqaynayo eedaysanaha saddexaad qoorgaab una qaabilsan yahay inuu soo sahmiyo qofka la dilaayo asagana uu soo sahmiyey sheekh madeer madgaab si loo dilo markay aragtay dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid tahay cadeymaha laga qoray markhaatiyaasha khiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad iyo labaad laba bistoolo oo ah nooca makaarofta hal bambo oo efon ah marka ay dhegaysatay maxkamadda dooddii u dhexaysay dhinacyada xeereelanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay kow maxamed aadan cali boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum sheekh madeer madgaab caliyow labo soomow cali aadan ilka case xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay beryihii dambe waday xukuno dil iyo xabsi daayin ah ku ridaysay dad lagu tuhumayo inay ka dambeeyaan dilalka ka dhaca dalka kuwaasee loo geysta dadka bulshada waxgalka u ah sheekh madeer wuxuu ka mid ahaa ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda soomaaliya kulanyo ha qaban qaabyaga islamarkaadna ha ku qayb galeen guddoomiga gobolka baay kan degmada baydhabo oo lankuga hadlaya amniga degmada iyagooyba ku dhiyay magaalada tan baydhabo saynaab cabdulaahi maxamed iyo faahfaahinta warkanin hayta kulunlunku hadalaaya amniga magaalada baydhabo yaa waybase wadajir ee hanqaban qaabiyeena guddoomiyaha gobolka baay iyo kan degmada baydhabo wayna ha ku qayb galay ku-xigeenada guddoomiyayaasha gobolka baay iyo ku-xigeenada guddoomiyayaasha degmada baydhabo guddoomiyayaasha tobanka xaafadood ee magaaladun baydhabo odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo ururka haweenka guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka baay yunis aadan yaa waybaa ku mid haayay siyaasiyiintii ku hadali waybaana usi sheegay ama usuku ku hadalay sida dhow ee ciidanka ammaanka baydhabo iyo bulshada ku nool magaalada baydhabo iyo nuskulu shaqeeyi lahaayeen amniga magaalada kamkukooy lamu xaafad kukooy lami oo tuuleen kukooy amnigiisadi hortii walaan hataan televiska kooy amni waay lamiheedan shaqeey lami dawladan shaqeey iyo nay lami masaajidka shaqeey oo oo imaamkooda amniga intan iska shaali anti amniga isku dadaalna mada kuwe una dhaman nololani hata iifkangu idaamu anti amniga isku dadaalna mada kuwe mada lamaad shaabka guriba hata lama raaban maadaama hilo oo ramadaan laha ka jari balli khayr aysan aydi laha ka jari gebagabadeen walyarnin ku dhuminyin gabagabadeen waleernin ku dhuminyin saadanani dhamaati markin qosadaane maadaama iidnu un injeednan faradianu injeednan markin qosadaane anisri hor isu kulama jibaran ani nabadgelinin ku shaqaytan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weyba uusan la kulmay hay-ado ammaanka usoona weydii meeliyo maraxayaan xasilinta amniga caasimadda kureed qarax iyeysan nidaaminta hayee kudhii xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir kaasoo mas-uuliyaddii sheegatay al-shabaab haddana habahayeen warar sheegahaya aantiusa sii koraha ay khasaaro ku dhaladay weerarkaasi ra-iisul wasaare xasan cali khayre weyba uusa kulan degdega la weeldhaday saraakiilla hay-ado amniga dalka wayba ra-iisul wasaaragu weydieyey xaaladda amniga dalka imeeluusa marahaya qorsho amni xasilinta caasimada lanka magadari ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo warbixino ku dhugunsaday wasiirka amniga qaranka iyo guddoomiga gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho oo lamadaba booqdayeen xarunta degmada wadajir oo shalay ku dhii weerarka isnidaaminta haayee saas oo kale ra-iisul wasaare kheyr iyo warbixin ku dhugunsaday wasiirada caafimaadka oo yeena shalay booqatay isbitaalada la dhigay dadkii walyeelada kukadeeri weerarkii shalay dhii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaali mudane xasan cali kheyre iyo weyba uusa ka baaqay intii si wadajire lanku wada shaqeeya sidii laga xaqiiji lahay amniga oo mardamba iyaandhina weeraradan anta badan iyo sheegadaas mas-uuliyaddii shabaab saas oo kale shacabka ka nool gobolka banaadir iyaan ka baaqay intii oo la shaqeeyaan laamo amniga caasimadda siduusu warbaahintan sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wasaare wuxuu isugu yeeray dhammaan hay-adihii amniga oo kulan deg deg ah amniga uu la qaatay ujeedadana ay ahayd bal falalka noocan oo kale ah bal sidii cashar looga baran lahaa iyo wixii loo qaban lahaa dadkii waxyaaloobay wasiirka amniga guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo iyagana goobtii ayay tageenoo si ay ugu kuurgalaan xaaladda sidoo kale waxay booqdeen dadkii dhaawacay isbitaalka la geeyey wasiiradda caafimaadka iyadana sidoo kale waxay booqatay dhaawacyada dowladdana waxaa ka go-an dadkaas dhaawac ah wax allaal wixii loo qaban karo in loo qabto shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare wuxuu ugu baaqay inay kala shaqeeyaan arrimaha amniga in falalka noocan oo kalea ujeeddada ay tahay horumarka iyo dalkan nabadiisa usoo roonaanayso dad kasoo horjeeda oo tusaya caalamka in soomaaliya ay tahay meel fowda ah inaan ayagana muxuu ahaa layska kaashado shacabka soomaaliyeedna waxaan mar kale ugu baaqayn inay dowladda kala shaqeeyaan dowladdan waxaa ka go-an in dadkan la soo ciribtiro waqtigoodana waa sii gebagabo shalay yahayte markii qarax isnidaamin ee uu sakudhi xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir kaasoo ka dhammadan daddiirayan tumuishan oon badan shacaba intaas oo kale tarentaasa ku badan oo ka dhaawacmeen ayay ku mid haayeen mas-uuliyiinta degmada wadajira dowladda federaalka soomaaliya muddooyinka weybaayo waday howlgallanka magadar ee xasilinta caasimadda muqdisho kaasooyo wadeen laamo amniga gobolka banaadir dadkii walyeelada ku kadeereen qaraxyadii dhowaan ugun kudhiyeen ooyo qabeen dhaawacyo culusyo way bagee kale ku qaaday garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkan weyba muqdishohanin ku daray maxamed xuseen kunce dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa ay ka qaaday dad qaba dhaawacyo kala duwan dadkan ayaa waxay ku dhaawacmeen qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhaca magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in xaaladooda caafimaad aan dalka wax loogu qaban karin tirada dadka la qaaday ayaa dhan afar iyo toban qof waxaana garoonka diyaaradaha aadan caddi kusii sagootiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda soomaaliya sida ay sheegeen dadkaas ayaa waxaa lagu soo dhoweyn doonaa dalka sacuudiga agaasimaha isbitaalka madiine maxamed yuusuf oo ka mid ah guddigii loo xil saaray dhaawacyada aan dalka wax looga qaban karin ayaa saxaafad u sharxay dadka maanta laga qaaday muqdisho
waxaan kusoo dhaawamay qarax oo qaraxii u horreeyey markii doorashada dowladdan hadda jirta la dooranayay qaraxaasoo ka dhacay degmada wadajir gaar ahaan degmada kaawgudey alxamdulilah afar bilood iyo wax la jira ku jiray isbitaalkan maalintii u horreeyay aan dhaawacan madaxweynaha ballanqaad noo sameeyey ballanqaadkii afar bil iyo xooga waan sugaynay alxamdulilah marka ballanqaadkii annagoo guryahayna iska joogno oo ballanqaadkii hadda uu soo baxay ayaa nala wacay iyadoo baasboortan ay maqayeen sidii maanta ku nimiday alxamdulilah dowladdaynoo gargaar noo fiisay iyo dowladda kale ayada noo gurmid saanim noo gurmid cali waa labada dowb waa waa u mahadcelinaynaa insha allah dareenkayga maanta aad iyo aad u kacsan yahay boqolkii boqol dowladdayna khayr allah siiyo qaadista dadkani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha dalka soomaaliya uu ballanqaraxii ugu horreeyay ee ka dhaca tan iyo markii la doortay gudaha caasimada magaalada muqdisho xaafadda gaabogoda iyo degmada wadajir dadkaan wax looga qaban karin gudaha dalka soomaaliya loo qaadi doono dibadda dhinaga kalena isla wararka qaraxyada ayaa ka guda jaarnay qaramada midoobaya ku hadalay qaraxii shalay ku dhii xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir islamarkaadna walyeelada badan jeysade war qoraale oo qubay qaramada midoobaya laga sheegintay qaraxii shalay u sahaye ko-eed lankunahi waanayo qaramada midoobeeyo sheegan antiyo ku tacsiin daraayaan eheladii dadkii walyeelada ku gudeeri qaramada midoobey saasoo kale bay sheegdintay qaraxyadaas laka dhamay dad badan oo shacabe haana ku mid ay fanaaniyiinta qurbajoogtaiyo waybayogeka derana magaalada muqdisho hanasoyo ku mid ayiin cabdi holandi iyo cabdiwahaab boosa qodob wareedkan weyba muqdishohanin ku diray zakari kaasima iyadoo aynu ku guda jirno toddobaadkii xorriyadda ayaa qaar ka mida fanaaniinta soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxa ay ka soo degeen barqanimadii maantay garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho labada fannaan ee kala ah cabdi holan iyo sidaa oo kale cabdiwahaab booska ayaa ka soo degay garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde islamarkaana warfidyeenadu waxa ay kula hadleen xarunta murtida iyo madadaalada ee national tiater labada fannaan ee soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxay sheegeen in muddo kadib ay aada ugu faraxsan yihiin inay soo gaaraan gudaha dalka soomaaliyeed fanaanka cabdi holan oo qayb ka ahaa fanaaniintii soo gaaray maanta magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu maanta soo gaaro sidaa oo kalena waxa uu xaqiijiyey inuu qayb ka noqonayo fanaaniinta ka qayb noqonaya maalmaha xorriyadda oo ay qayb ka tahay lix iyo labaatanka juun oo keliya ay nooga harsan yihiin maalmo qura sidaa oo kale cabdi holan ayaa wax uu ka tacsiiyey ummaddii soomaaliyeed ee ku geeriyootay qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan ku suganahay somalia national theater ee muqdisho anigoo dee fanaaniin badanna waa wada soconaa qurbaanu ka nimi barnaamij ballaaran baanu wadnaa kole anugu hadalka aada uguma wanaagsani de kole barnaamij ballaaran baanu wadnaa oo ciidda iyo iyo lix iyo labaatankii juun iyo kowda luulyo isku jira insha allah inaan waqti farxad la qaadano shacabka reer muqdisho aad baan u faraxsanahay farxadeeda laba koor fanaaladii hani u k iyo fanaankii musishanka ahaa mustafa karaam iyaguna way soo degayaan insha allah allah caawa ilaa beriba iyaguna iman diyaarada kala duwan baanu soo raacnay wuu noo saamixi waday ee aanu isku mar wada nimaadno aanu jeclayn laakiin insha allah iyaguna waa iman doonaan barnaamijkuna waa ballaaran yahay dee aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa rabadaan mubaarak baan leenahay ciid mubaarak baan leenahay dadkii qaraxyadii dhacay ee bulshada ku geeriyoodayna allahu naxariisto intii dhaawacna ilaahay aha caafiyaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan intana soo dhoweysay iyo iyo shacab reer muqdisaba aad baanu idiin salaaminaa idinkuna mahad geesta kale cabdiwahaab booska oo ka mid ahaa fanaaniintii maanta soo gaartay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu qayb ka noqonayo fanaaniinta ka qaybgalayo munaasabadaha lagu weyneynayo maalmaha xorriyadda ay leedahay soomaaliya sidaa oo kale waxa uu sheegay in marka ciidda la gaaro uu qabanayo bandhig faneed islamarkaana lacagaha ka soo gala bandhig faneedkaas ay qayb ka noqonayaan lacagaha lagu dhisayo dalka soomaaliya hadda ayaanu nimid safar dheer ayaanu soo gallay waxaanu u soo galnay hilow aanu dalkayaga iyo dadkayaga u qabnay waxaanu u nimid inaannu nabadda dalkeenna adkayno dadkayaga aanu la joogno umaana niman inaanu noqonoba haddaan doonno inaanu iska joogno ila dalka innagaa iskale soo maaha annagu in aanu dalka lacag ka qaadno umaanan imana dalka in wixii aanu ka helno aanu dib u gelinno dowladda ama shacabka ama inta tabarta daran sida aanu horeyba barnaamijyo badan ugu soo taageernay fanaaniinta dhibaataysan ama agoonta ama walaalaha soomaaliyeed ee markaasi u baahan dalkeenna waan jecelahay dadkeenna waan waan jecelahay dalkeenna dalkeenna dadkeenna maanta magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa soo gaaray fanaaniin dhowr ah oo ka kala yimid qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidaa oo kale dalka dibaddiisa zakariya qaasim maxamed warsan rediyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho meel warkaasi ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo boqorka sacuudi salmaan bin cabdicasiis yaweyba uusa ku bedelay qaabka dhaxalka boqortooyada uusana ku riishay maxamed bin salmaanka dhaki qof ka dhaxli doona boqortinimada qofkan dhaxalka boqortinimada leh amiir maxamed bin nayifa ayaa darajadan lakuduguday weybana lakudugday wasiirnimadii wasaaradda arrimo guda maxamed bin salmaan oo soddon kow sano jar e ayaa sii haayi doona wasaaradda uuse ka magacaawinye ee kaashaandhigga weybana saasoo kala nagaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka isbedeladan yalla kashaaci tigreeta boqortooyada isikigeen ayaa saartee wakaaladda wararka ee dowladda sacuudi wayba yeesheen intii boqorkuusa ka baaqay intii shacabka iyo daacadnimo umujang amiirka cusub magaalada maka hamiinimada arbaada madaga qaramada midoobeen qaabilsan xuquuqul insaanka iyo b b c da mar usi la hadalay wayba usu sheegay intii sideedii bilood een ka dambeeyeen anka yaraan lama kun oo qof laga dili rabshado ka salaysanaayeen qowmiyada oo kudhii dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koonka barayaalka gobolka bartamo iyo weybayo arageenna afarti lama xabal wadareedyo ee weybana jare cadaymo muujaha intii dadkan la toogadi ama la gubiya qaramada midoobeeya ka eedayti tacadiyadan ciidamada ammaankii maleeshiyaadka iyo taageerayn dowladda madaga xuquuqul insaankae saasoo kale sheegay intii tacadiyadan lanjaysidi ama lijaysidi helayo dareeran dagaalan dhexeeya maleeshiyaad taageero taageero ku helayaan dowladda isaasoo kale falaaga mucaarad e oo yoona dalkaas roogan dhini kaleed marsii horeytiye khaniisadda katala dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koonga ayay sheegdeen intii sagaalkii bilood ay ka dambeeyeen ciidamada ammaankii maleeshiyaadka ha ku horjeedaantiyo gobolka bartamo ka dileen in ku badan sida kun oo qofa guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe lakawadaantiyo toddobaadkan in odayaan antibaaritaan madabanaan laga sameeya rabshadoogan iyo intikala aan ka dambeyntiina hay-adda dhakhaatiirta iyo xuduudan lahayn ee m s f ya sheegdeen tinka yaraan soddon shan qof iyo ka dhaawacmeen dagaal ku dhii jamhuuriyadda afrikada dhexe maalin usugureed markii helisabad joojinge iyo wada saaxiideen dowladda i kooxo mucaaradka maalintii talaadii haytay markii xabad joojin laga saxiixay magaalada rooma ee dalka talyaaniga oon dhexeeya xukuumadda bartamo jamhuuriyadda afrika iyo kooxo falaagada ee dalkaasa xabajoojintan oo si dhaqsi ee aan dhaqan gadhay iyo wayba daba dareertay intii mucaaradka lagu qayb geliy geedi dareerka nabadi siyaasadda siyoyoona rabshado aan afjaraan heliiskan wayba garwadeen ku nagatay khaniisadda katooligada waybana langagonlaya intilaa afjara muddo dhowr sane ayo dalkaas ku dareereen rabshado ka salaysan diimo warking isinkula darartan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mawjada f m siyeesiya dhibisan lama ilaa iftireenka oo caalamka meel walba isin rogdeen kula darartan isaasoo kale s w ga iyo websayada qaar w w dot warsan radio dot com gaarsiya dot com iyo wadani twenty four surunkan inkaagii warkan anushur ismaaciil axmed haasin saarti waana sinla dareer siyaasi bilaal hilaalna farsameeyaye asxaabtii warkuwa kala qayb qaateen mahadnagaysiina kamahadsantin dhugunsudayaal dhugunsudo ku wararkii baraamijyada ku bahaw idaacadda warsan ee magaalada baydhaba